iyadoo waxbarashadu ay door muhiima ka ciyaarto joojinta colaadaha gaar ahaan marka ay timaado xasilooni darrada wadamada qaar si looga gudbo dhibaatooyinka laga dhaxla jahliga axmed cabdulaahi axmed iyo shukri cabdulqaadir ciise oo ka mid a dhallinyarada aqooyahanka ee ku nool magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug ayaa si wadajir ah maamulka galmudug iyo bahda waxbarashada ugu baaqay in deegaanada miyiga laga hirgeliyo waxbarashada si looga gudbo xasilooni darrada laga dhaxlo jahliga
intaba waxaa isleeyahay waa talooyin aan soo jeedinayo in qof walba waxbarashada uu garab istaago garabna u noqdo si guud ahaaneed maamulka galmudugna dee waxbarashada waxay ka qabteen shaqo aad aad aad u wanaagsan hadday ahaan lahayd wasaaraddii oo howshaas nagu horkaceysay iyo hadday ahaan lahayd ururada kala gedisan ee deegaanada ka jira ee maxalliga ah iyo si guud ahaaneed maamulada heer tuulo heer degmo iyo heer state intaba oo runtii ayagana garab u ahaa waxbarashada waana waxa keliya isleeya hadda maanta waxawaaye guulo waaweynaa laga gaaray oo runtii lagu faani karo guulahaasaa la rabaa in si laba jibaaro meesha maanta ay joogto meel ka sareysana la keeno si gaarna tayada waxbarashada il gaara lagu haayo oo lagu dadaalo taladeeda ugu aadan dhan kasta waxaan dhihi karaa aanu kacno dadkeena aan badbaadino dadkeena adduun iyo aakhira baan badbaadino adduun aan ka badbaadino inuu qof walaalkiisa qof kala dilo asagana la dilo aakhirana aan badbaadino in asaga uu naar galo qofkii walaalkiisana uu dartiisa naar ku galo waxa aan dhallinyarta u soo jeedinaya waxay tahay aan u kacno dadkeena aan badbaadino aan jahliga ka badbaadino aan aqriya adduun badbaadino kal maamul ahaan maamulka galmudug kale markaan si gooni u fiirsan waxaan usoo jeedin lahaa talada koowaad aan usoo jeedin lahaa waxay tahay mas-uuliyadda idinka saaran dalkan ama dadkan dadkan isdilaaya beri ka maalin idinkaa laydin soo taajinaya kaalin ka qaata sidii colaadahan loo jooji lahay sidii waxbarashada loo gaarsiin lahaa deegaanada miyiga fog ee dagaaladu ka socdaan sidoo kale cid kasta oo ku shaqale iyo wasaaradahoo kale waxaan dhihi lahay qeyb ka qaata sidii jahliga oon u carabtiri lahayn dadkeenuna ay usoo wada bixi lahayn dad wada aqoon-yahana ah kana dhiidhiya dhiigga walaalka ee aysan u jirin mar damba mid u dhiidhiya hadalka aqoon-yahanada ayaa ku soo aadaya xilli deegaanada miyiga ee galmudug ay ka jiraan colaado sokeeye kuwa oo inta badan dadka ku dhinta ay yihiin dhalinyaro